Irbadaha iyo dhalooyinka daawada ee la isticmaalay ayaa inta badan lagu arkaa xaafadaha farmashiyeyaasha magaalada. Dadweynaha ayaa iyagana geeya meelaha aan ku habboonayn, gaar ahaan goobaha qashinka lagu daadiyo oo ay carruurtu ka soo qaadi karaan, taas oo sababi karta khatar caafimaad oo bulshada saameyn ku yeelan karta. Dr. Cabdiqani Maxamed Cabdi, oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Beledweyne ee ku shaqeeya cilmiga shaybaarka, ayaa bahda caafimaadka iyo bulshada Beledweyne ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan halista irbadaha iyo dhalooyinka daawooyinka ee la isticmaalay, kuwaasi oo door ka qaadan kara inay faafaan cudurrada halista ah.
Qofkaani dhiiga aad ka qaadaysid ama dhulka gaara ama meel gaara waxaa ka dhibaato badan cirbada aa dhiiga ugu qaaday adigoo meel fiican aanan dhigin for example qof hebatitis b qaba ama qof mataqaanaa h i v qaba yaa laga yaabaa inaa maanta dhiig ka qaadid haddii mataqaanaa adigu aa iska tahay qof careless ah waxaa imaanaysa in qofkaasi ila hadhow riski meesha uu kasoo gaaro qofka keligiis ma ahina waxaa la yidhahda waxaa jira sharciyo la yiraahdo protect yourself and protect the patient wax la yirahdaa jiro ina marka hore horta adiga nafsadaada aa soo difaacdo galofiskii labcoodkii gogliskii ama okyaalihii haddii aa qaadaysid orofarangial iswaabka oo kale dhuunta iyo waxda kasoo qaadays lansofarangial orofarangial iyo rectal iswaabka waxaasoo dhan saxaradii iyo sanka wixii laga qaada wixii afka laga qaada haddaa qaadaysid goglis inaad soo xiratid face mask inaad soo xiratid procedurekaas inaad soo martid haddaad dhiiga caadi a qaadaysadna iyada procedureki loogu talagalay inaa marta muhiim waayo waxaa la yihahdaa marka dheydka dhiigaasi la qaaday iyo qofka filibatomistaha soo qaaday muhiim waaye qofka dhiiga qaaday muhiim waaye in lagu qoro warqadda sababtoo ah dhiigan wax kastaa ka imaan karo haddii qofka incase qofkan dhiigiisa ee balaas waaye balad groubaa samaysay jamaa noqotay haddaad samaysid qof ee balaas inaa u qortid dhiig o balaas haddaa u qortid incase qofkaasi xaalad imaato ama wax imaado antigenic reaction hadduu dhaco soo mistega kow adiga shaybaaraystaha waayo